gobratooraha gobolka hiiraan waxa uu weerar cad ku soo qaaday xafiiska dowladda hoose degmada beledweyne waxaan u sheegaa wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka hirshabelle iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedka hirshabelle haddii aysan jawaab ka baxan qaladkii lagu soo weeraray xafiiska dowladda hoose haddii aysan jawaab cad ayna ka baxin in bulshada reer hiiraan dhammaantood ay ka mudaharari doonaan xumaanta iyo dulmiga la sameeyey haddii ayna dowladda dowlad goboleedka hirshabelle ayna jawaab ka baxin waxay u taallaa jawaabtaasi bulshada ku nool degmada beledweyne ku taallaa ay u taallaa waxaan caddaynaa in barabagaan iyo kuturikuteen iyo waxaan waxba ka jirin oo dulmi ah dulmi cad ah oo bulshada shacabka ay u jeedaan in halka xafiis ay ka shaqaynaya degmada beledweyne in lagu soo qaado weerar cad oo ay ku soo qaadeen dad aan waxba aan garanayn cagaarka daaqo